waxa weyan horta qodobada eedda ku qorani waxay kugu waxay ahayn dastuur jebin falal liddi ku ah xeerka ciidanka iyo xeerka ciqaabta guud kolley annagu markaan baadhnay la tashanay la taliyaashaeedii sharciga ee golaha waxaa noo soo baxday waxaas inaanay wax xasaanadda xildhibaanka wax quseeya inaan ahayn tootali kolley go-aankaygii shalayna waan ku sheegnay shalay toole kal fadhi aan caadi ahayn buu galuhu yeeshay guddidiinaana warbixin soo jeedisay muxuu ahaa markaa qodobadii aad dul istaagteen ee aad golaha ka hor jeediseen xeerka magaranaysaa ee forty nine ee dastuurka qaranka iyo xeerka seventy nine ee dastuurka qaranka ayaa ka hadlaya sida mas-uulka ama mudanaha golaha wakiilada ama golaha guurtida xasaanada looga xayuubin karo taay ku soo eedeeyeenna kuwaasubay ahaayeen kuwiina markaan aragnay ee aan la akhrinay maxaa la yidhahdaa xeeroosaadkii waxa weeyaan wax shaqa isku leh way noqon weyday waxaa halkaa nooga soo baxday inaanay waxba ka jirin eeddii xeer ilaalyaha guud marka muxuu dhigayaa dastuurku ama sharuucdiinu ee xildhibaanka lagaga qaadi karaa in uu xasaanadda waayo
ha way ku jiraan dastuurku wuxuu odhanayaa xeerka seventy nine wuxuu ka hadlayaa inta badan in in haddii lagu qabto xildhibaanka isagoo faldembiyeed gacanta kula jira markaa uu ka badan yahay xukunkiisu faldembiyeedka saddex sannadood in la qaban karo dabadeedna sida ugu dhaqsaha badan le loosoo loo soo weydiisan karo ogolaansho golaha wakiilada haddii aanu golaha fadhiyina guddida joogtada taasi may dhicinoo qodobkaasi tootali meesha muu oolin ta kale waxay ahayd wuxuu isaguna dhigayaa habka loo qaban karo habka loo dacweyn karo taas waa dacwadu dacwad loogu soo oogi karo waa qodobka forty nine qodobkaas wuxuu dhigayaa haddii uu horta xeer ilaalaha guud baa ku soo oogaya dacwadda mudanaha mudanahaasi dacwadda lagu soo oogi karaa keliya marka ay ogolaadaan fifty five golaha wakiilada saddex meelood two ted waxa la yidhaahdo saddex meelood oo laba meelood marka ay xasaanadda ka qaadaan ayuunbaa keliya lagu soo oogi karaa la qaban karaa la xidhi karaa wax tallaaba markaasun baa laga qaadi karaa tiina wuu soo codsaday shalay toona waa tii golaha fadhi la fadhiisiiyey deg dega fadhigii degdegii riboodkayga anagu aan soo jeedin talasoojinteedii laakiin qodob sharciyaa ka hor yimidda inay cod qaadaan mudanayaashu qodobkaasi wuxuu ahaa waxaa weeyaan fifty five baa loo baahnaa shan iyo konton labayo afartanna koolamkaa ku furmaya sida dastuurku sheegayo markaa koolamkii uu furmay riboodkayga anagu waan jeednin ogolaahiina waanu qaybinay eedayntii xildhibaanka lagu soo eedeeyey laakiin waxaa suurto geli weydey in fifty fivekii oo ahaa shan iyo kontonkii oo uu xeerosaadku odhanayo waa inuu guddoomiyuhu tiriyaa haddii mooshinka ama hawshaa loo baahan yahay tiro cayiman ay ku xidhan tahay inay tiradii cayineed fadhido guddoomiyuhu dib uu tiriyey waxaa noqonay afartan iyo sagaal markaa maadaamaanan fifty fivekii gaadhayn sidaas ayay ku suurtoobi weydey dib baana loo dhigay insha allah fadhiga u horreeya golhus isu soo laabto ayaana la qaban doonaa hawsha